waxaan ku sugannahay xaafadda farjano gaar ahaan waaxda bul ablika xaafaddani waa halkii uu ka dhacay dilka ninkii xaaskiisu ay sunta u qastay allah u naxariistee cabdullaahi cabdiraxmaan gaar ahaan waxaanu iminka ku sugannahay gurigii uu ku geeriyooday allah u naxariistee marxuumka halkani waa goobtii uu ku nafbaxay marxuumka allah u naxariistee cabdullaahi cabdiraxmaan waxaa la sheegay in goobjoogayaasha iyo ehelkiisa inoo sheegeen arrinta dilka cabdullaahi inay ka dambeyso shaqaaqo u dhexaysay isaga iyo xaaskiisa labaad ee dilka u geysatay taasoo ahayd in arrinku usalka ku hayo ifur iyo kuma furayo waxaa la sheegay in dilkay u adeegsatay cabitaanka furlaatada oo ay markaa ugu dhex dartay sunta libaaha siday inoo sheegeen ehelka cabdullaahi iyo xaaskiisa ee bahweynta oo aan waraysanay suntaasi waxa ay ku dhex dartay cabitaanka furlaatada oo ay ku dishay halkani waa guriga xaaska labaad allah u naxariistee marxuum cabdullaahi oo xalay lagu dilay xaafadda dalxiiska ee magaalada kismaayo waxaana halkan degan sideed caruur oo uu dhalay iyo sidoo kale xaaskiisii ugu horreysay ee uu markaa guursaday kadib dilka marxuumka laamaha ammaanka dowladda jubbaland ayaa si degdega u soo gaaray halkii ay wax ka dhaceen waxaana ay gacanta ku dhigeen haweeneydii la sheegay inay falka ka dambeysay iyagoo markaa wada laamaha ammaanku baaritaano la xiriira dhacda munuuc cismaan cali oo ah dariska marxuum cabdulaahi eebbaha u naxariistee sidoo kalena goobjoog ahayd ayaa ugu horreyn ka warrantay sidii ay wax u dhaceen iyo wixii ay maqleen naagtana marka hore waa isdagaalsan yihiin ilmaha hataa waa soo wada gabadhaana hayse dagaalkooda nin inaag waa kole anaga koraan ka maqalnay marka nin inaag wixii gurigaan isku dagaalaan anaga ma ogno ilaa dhowr jeer naagtas dagaalkeed iyo ninkan waa maqli jirna inaa isdagaalsan yihiin iskama dhawo kaabada iyo meelahaas deganya magaalkaan ku maqnaa anaga marka ninka naagta waaba diidi haysaa maxaa ifur maku rabo ifur maku rabo ifur intaas biloodaa lisdaba jiitimi haayaa ifur maku furay waa ku jecel yahay naagtayaa tahay ilmaha kaaga dhale kama furay haa waa u geysa furlaato mahaa ninkayga waa jecelya camal waay adi waa jecelya guryaa la hagaajinay waa kusoo dhaaftay guriga waa usoo gade uu daalanya camal waa u geysa maxaa haa iska hileesa u siisa maxaa iyada tani waa xaaska labaad iyo bahweynta marxuumka maryan xuseen maadey oo u haysa siddeed caruur ah waxa ay inoo sharaxday khilaafkii u dhexeeyey marxuum cabdulaahi iyo bahyarta xaaskiisii la sheegay inay dishay khilaafaadkii u dhexeeyey iyo waxyaabihii ay u adeegsatay dilkiisii bahweynta waa intii igu bilaawdo waani sideed ilmoodna waa u haayaa sagaalaa u dhali hal waa iga dhinta sideeda u haayaa cabdulaahi cabdiraxmaana lahaa an toor sanooda isqabnaa anag ani markii isguursanay toban iyo shan jir ahaayani haa haddana soddonan jiraani toban iyo shan jir ahaayani haa weli joogni weligood malasfurin maya dalxiiskaan deganaani kaamnajax degan saddex sana dalxiiska degan geerigiisa dareenta eedaa ugu xumaaday dareenka in dhanba isku dhaqasam hayaa oo naag oo guursaday oo baxyar oo minyare ah oo saas yeelaysa ninkeyma u malaynayn ani lix ilmooda u haysaa haa maxay dhahday nin asaga koomugo nin maxaa u dhashay saddex cunug midna laba cunug ay u dhashay asaga saddex uga ah asaga waa bixi marinay miahiyahe gabadha naagtana saana idhihi haysaay guriyaa u kareynaa sagaalka sac waa bixiba gurigaasoo kareynaya dhahaba sagaalka sac markii oo laba iyo tobanka sac maqrib magsoo lambarkiisa waca wuu dansanya waca wuu dansanyahay walaalayaal miyahi lambarkeed cabdullaahi lambarkiisa wuu dansan gurigna meeshii lagu kareynayna ma kasaayani lambarkana waa iga dansan lacag biila noo soo tuura lambarka ugu dansan markii maqarbihi ilmo isoo ordaayan ninkaasuna lisi hegaasaa yaalo bul ablika yaalo imow waa ordi ninka markii u tagibo ay qoftana soo ordaysa isku soo irmaan he ninka maxaa ku dhacay xabad maa ku dhacday ninka may fiirinin way soo orodale he ninka ilaa hadal aan dhihihayo soo baxeen markii taga dadka booliska ay joogeen waxay dhaheen laabo la yidhahe he ninka naagtan iyadoo suunsiis ayada waa booliska dadkooda way soo habseen asaa la sabiri indhihiisaa la sabiri waa la ogaaday ilkaas aa neefeedan waa la sabiri ayana waa la sabiri maxaa la gabadha tii dishitan waay haa baaritaana lagu helay booliska way baareen baaritaana lagu helay maxaa le labadan ruuxood gabadhanaa dishi gabadhan dembi malaha layidhaheen dhinaca kale maryan xuseen xaaska bahweynta marxuumka ayaa bulshada soomaaliyeed ka xusatay inay ku garabsiiyaan korinta caruurtii uu ka tegay cabdulaahi cabdiraxmaan maadaama markii hore uu isagu u shaqayn jiray qoyskiisii maantana aysan iyadu awoodin inay xamisho nolosha caruurtii uu ka geeriyooday geerigiisa dareenta eedaa ugu xumaaday anina deen fara badan waa liigu leey asagana deenaa lagu leey ilmahaan haddiina sideedan ilmood liigu tagay oo wax hadda aan siina ogoodi karno ma laha walaala muslimiinta inaa ii gargaaraa wax igu jirtona ma jirto hooyo xabiiba cali macow waa sodohda marxuum cabdulaahi eebbaha u naxariistee sidoo kalena dhashay xaaska bahweynta marxuumka waxa ay ka warramaysaa dabeecadihii cabdulaahi iyo sidii ugu filnaa nolosha qoyskiisii maya maasha alla aruurta waa daaweynaay waa uruuraay adeer umruurin walaal garabkiisa ma joogin ilmihiis usaa ka filnaay waxbarashadood iyo raashinkood iyo dharkood usaa ka filnaay aabbaha maasha allah